Beeralayda bariiska waxay la soo talinaysaa laba xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo.
wallaahi niyahow sida ay wax u dhaceen kulley un aniga hadda macnaha nin saaxiibkayga oo meel sheerkul wada eenay soo waxay macnaha aniga waxaan halkaan imid hal saac oo subaxnimaan imid waa gartay
markaan imidna dukaankaygii oo waxaan ugu imid oo wax ka kaaalin oo macnaha xataa hal cirbadaan laga badbaadin waa gartay
marka intaasaan ka ogahay aniga hadda macnaha xaal ahaanteeda waa gartay Eh, dukaankaaga halkuu ku yaalay
dukaankayga wuxuu ku yaalay baariyow macnaha eh, hortiisuu ku yaalay xalwo baariyow hortiisuu ku yaalay waa gartay marka hantida dukaanka kaaga basbeeshay imise ayay ahayd
wallahi saaxiibow eh, macnaha horta dukaanka mar dhawaan bilaawnay shaqadiisa eh, saas inta alxamdulilah waxaa meesha noogu baaba'day laba kun lacag gaarayso Eh, macnaha intaasaan ku qaymina aniga macalinka waa gartay marka bal waxaad iiga warbixisaa ma lidiin sheegay sababta rasmiga ah ee dabkan ka kacisay
wallahi niyo horta warbixin kooban iyo qaabkiisa iyo macnaha eh, siduu ku bilaawday anigu ma haayo eh, laakiin eh, macnaha ninka saaxiibkayga oo macnaha shirkada meesha aan kuwada kuwada macnaha aan kuwada ahayna isoo wacay asagaasaa ii sheegay wuxuu dhahay niyo bal eh, niyo soo carar meeshii way gubanaysaa markaa meesha imidna macnaha xataa dadka buu adiga ayadoo qabsatay oo waxba ka aadana meesha ugu yimid waa gartay een, marka een, haddeertan maxaa miyaa idin yimid ilaa iyo hadda oo eh, idin soo gaaro oo idinla hadlay wallahi niyahow eh, runtii dadaal dheeraada lagu hayaa meesha eh, dad badanna macnaha ada waa joogaan oo oo macnaha eh, gacan ka geysanaayo iyo adiga alxamdulilah dad badanna waa badbaadeen oo waxoodii waa baxsadeen laakiin inta badan boqolkiiba waxaa la dhihi karaa eh, macnaha sideetan waa meesha khasaaro waxaa kasoo gaartay oo macnaha oo lixaadnaha kasoo gaartay waa gartay igu dhiib dadka kale
weliw haa goob joogan oo ku hayaa markuu xala dabka bilaabay ayay igu dhiib
asalaamu calaykum calaykum salaam
halo haa kaa baahiye bal ka warbixi sidee wax u dhaceen
kabana waxaa imaanay waagii tobankii orumi dhimanaan soo istaagnay makaaraha waa gartay
iyagoo far dabka ka bilaabday sheecaleero safariisa laba baqar gubanaysa waa gartay oo hormuud hormuud ay taagan tahay dabdibiska taagan tahay dabka damis waa gartay
kadibna maaragtay dabkiisa aad u bilaabday korontadii dab dhicisay hanti badan iyo xoolo badan ku dhamaaday waa gartay
Ka- kadibna waa ka cararnay muddo marka la joogna dawladda baa imaatay dabdemiskeeda imaaday cayaf baa la keenay wadadina la suubiyey aad iyo aaday wada kulley dhamaanka waa la toosiyey hanti badan iyo xoolo badan ku dhamaadeen wax dhibaato hadda kulley waa laga fiican yahay
waa gartay balka adigu een, indhahag intaa saartay eh, dabku ilaa iyo masaafo intee lag ayuu gaaray markaad qiyaasto
dabka oo gaaray wado masaafo dham shan kilomitr lix kilomitr oo dhan tahay ilaa kabanka iyo xoolaha ilaa bakaaraha aagaasha khudaarta soo celi ilaa suuqa khaliifa dahablaha dhul badan dhul badan imisaa lagu qiyaasayaa hantida dabka ku basbeesha
hantida kulley aniga kulley aad aad xaqiiq uma hayo xaqiiq badan uma hayo laakiin hanti badan ku beeshay kulley intaas isweedaara xoolihii ku dhamaadeen wax badan ku dhamaadeen